ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol labaatan iyo labaad oo xiriir ah kooxaha muqaawamada filistiin oo sheegay inay fuliyeen silsilada howlgalla ah oo lagu dhiigbixiyey ciidanka yuhuudda madaxweynihii hore ee maamulka amxaarada ethoobiya oo iska dhiibay mid ka mid a waddamada dhaca qaaradda yurub cudurka maleeriyada oo kumanaan qof ku soo ritay waddanka ethoobiya madaxweynihii dalka nambiya oo ku geeriyooday isbitaal dalkaas ku yaala iyo warbixin daaha ka rogtay in dharbaaxadii gaartay yuhuudda toddobadii oktoobar aanay weligood ka soo waaqsan doonin qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollabaatanilabaad oo xiriir ah iyadoona kooxaha muqaawamada filistiin ay sheegeen inay fuliyeen silsilada howlgalla ah oo lagu dhiigbixiyey askarta yuhuudda warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya magaalada ghaza ayaa maalinkii boqol labaatan iyo labaad oo xidhiidha martigelinaysa duulaanka cudwaaniga oo kaga imaanaya maamulka yahuudda tobannaan ruux oo rayda ayaa ku shiiday duuqeymo xoogan oo uu saacadii ugu dambeeyey kiyaanka saayuniga ka fuliyey jiida ghaza iyadoo kooxaha muqaawamadu ay ka warbixiyeen khasaaraha ka dhashay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen ciidamada gumaystaha diyaaradaha yahuudda ayaa si isku midda u beegsanaya bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiida ghaza halkaasoo ay ku gumaadayaan shacabka falastiiniyiintii aan waxba galabsanin waxaana saacad walba jiida ghaza ka soo baxaya war sheegaya duqeen sababtay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray haweenka iyo carruurta ku sugan marinka ghaza duqeen ka dhacday magaalada kanyunis ayaa ku shiiday ugu yaraan lix iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dhaawacyada iyo shuhaadada ayaana la geeyey isbitaal ka howlgala magaalada kanyonis ee koonfurta ghaza iyadoo halkaasi lagula tacaalaya dadka dhaawacyada qaba saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha yuhuudda waxay duqeeyeen mandiqada xagar ee magaalada dirilbalax waxaana halkaasi ku shiiday tobannaan qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale isla dirilbalax waxay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guri ku yaala magaalada waxaana halkaasi ku shiiday afar iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen tiro aada u badan maamulka marinka ghaza waxa uu sheegay in gumaystaha yahuudda ay saacadihii tagay duqeen xoogan ku dileen soddon qof oo u badan haween iyo caruur waxaana dhanka kale duqeen ka dhacday dirilbalax ku shiiday dad badan oo aan waxba galabsanin koo iyo toban qof ayaa ku shiiday labaatan iyo kowna way ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada yahuudda ku hubiyeen dadrayda oo ku sugnaa magaalada ghaza halka dhanka kale ay toddoba ruux ay ku shiideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqeen ay ciidamada yuhuudda u adeegsadeen madaafiicda goobta oo ay ka fuliyeen mandiqada deliilbalax ee bartamaha jiida ghaza dhanka kale waxaa weli sii soconaya xukugalladii ka geysanayaan ciidamada yuhuudda daanta galbeed ee dhulka la haysta ee falastiin waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo dhan weliba ah kaasoo ay kula kaceen bulshada ku dhaqan daanta galbeed ciidamada gumeyste ayaawudda ayaa xoog ku galay deegaano iyo magaalooyin dhaca daanta galbeed waxayna halkaasi kula kaceen shacabka masare foolxun waxayna guryo badan oo ku yaala deegaanadaasi garaacis ugu dhaqaaqeen dhalinyaro badan oo ku sugan guryahaasi waxaana meesha ka dhashay iskahorimaadyo culus oo khasaare kala duwan dhaliyey ciidamada yawudda waxay sidoo kale weerar xoogugalla ku qaadeen deegaanka xululle ee magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin ugu geysteen dadkii ku sugnaa magaalada halka sidoo kale ay weerareen magaalooyinka naabolis dhulkaram iyo deegaanada hoos yimaada ee daanta galbeed duqeymaha ka soconaya jiida ghaza waxay sidoo kale sababeen dhimashada caruur badan oo ku nool magaalooyinka kala gadisan ee marinka ghaza gabar yaroo lagu magacaabo hani rajab ayaa waxaa lagu laayay duqeymaha aan kala joogsiga layn ee ka soconaya marinka hooyada dhashay gabadha yaroo wareesi bixsay ayaa sheegtay in gabadheeda lagu magacaabo hani ay laadahay muddo isbuuc ah islamarkaana aysan jirin wax u raadinaya gabadheeda oo ah hay-adaha caalamiga iyo kuwa u dooda xuquuqda insaanka
waxaan nahay wisaam oo ah hooyada hinda oo aan la'san nahay toddoba maalmood oo xiriir ah ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo socda oo lagu baadigoobayo gabadhayda ha noqoto mid ay samaynayaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqda insaanka iyo xitaa kuwa qaramada midoobay ma jiro wax damiir leh oo ku nool caalamka oo u dhaqdhaqaaqay raadinta iyo baadigoobka gabadhayda markii ugu horeysay ee la waayay gabadhayda waxaan ka codsaday hay-adaha qaramada midoobay iyo cid weliba oo damiir leh inay nagu saacidaan baadigoobka gabadhayna ilaa iyo haddana ma jirta cid xitaa igu laabqaboojisay hal kelimadba ha noqotee ha ahaato inay gabadhayda shahiiday ama dhaawacantay ama xitaa aanay ku jirin gacanta ciidamada yahuudda تكلموا الجيش المفروض تكلموا اكثر من مؤسسه انكم تقدروا توصلوا للبنت مع التنسيق اللي اعطونا اياه المفروض تحاسبوا الجيش على التنسيق sidoo kale waawaha gabadha la laayay muddada isbuuca ayaa la hadlay warbaahinta isagoo sheegaya in gabadha uu awaha u yahay ay markii ugu dambeysay ka dalbanaysay wax ay cunto iyo wax ay cabto isagoo dhanka kale hay-adaha iyo munaadimaadka ugu baaqay in ay raadiyaan gabadha uu awaha u yahay
أنا جد الطفلة هند حمادة وطالب جميع أحرار العالم waxaan nahay awowaha gabadha lagu magacaabo hinda baahaa xamaada waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka xorta ah ee ku nool caalamka hay-adaha dawliga ah hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha inay meel ku sheegaan masiirka gabadhayda hinda wixii dhacayba way dhaceen laakiin hadda qalbiga noo dejiya maxaa yeelay waxba ma cunno waxna ma cabno mana seexano waxaa jira qabow daran waxaan dhex joognaa meydadka gacanna kuma hayno wax la cuno iyo wax la cabo toona eeyaha ayaana feenanaya meydadka marka alle uga cabsada masiirka gabadhan noona sheega si kasta oo ay xaaladeedu tahay miyaanay jirin dad xor ah oo ku nool caalamka ma jiraan miyaa dad sharaf leh oo ku nool caalamka markii ugu horeysay oo aan imid waxay dhehaysay waxaan u baahanahay waxaan cuno iyo waxaan cabo suurayso gabar afar sano jir ah oo dalbanayso waxay cunto xilligan xaaladda ay ku nooshahay noo naxariista oo hooyadeedna u tura
يعني ب- ب- تصور طفل أربع سنين لا أكل ولا شرب من أول ساعة بتطلب الأكل والشرب إيش حال صار فيها يعني في ال- ال- ال- في الحالة هذه ارح- ارحمونا يعني وارحموا أمها وارحموا أخويا
dhibaatada reer khaza waxay wada camimtay guud ahaan dadka waxaana ka mid ah haweeneydan oo ay ciidamada yahuudda ka dileen wiilkeeda iyo sawjkeeda waxaana la toogtay xilli ay marayeen deegaan ay ku sugan yihiin ciidamada yahuudda haweeneydan ayaana sheegaysa inay u timid wiilkeeda iyo aabihiisa iyagoo yaala waddada احنا بقينا اول حاجه في الاتصالات ولا- ولا- لما فجاه اليهود اجت واللي هم مرقوا من اللي صارت يجوا ولا 40 دباب ولا اكثر من 40 دبابه المهم بعد ما طلعنا قلنا الصبحيات بدنا نروح اغراضنا ونشرب
dhibaatadana haysata waxaa ka mid ah isgaarsiin la'aan waxaad arkaysaa ciidamada yahuudda oo meel noo dhow soo maraya iyagoo ka badan afartan dabaabadood iyo kasii badan wiilkayga iyo aabihii waxaa toogtay ciidamada yahuudda xabaduhu waxay kaga dhaceen sawjkayga qoorta wiilkaygana waxay kaga dhacday caloosha iyo lugta waxaan u imid iyagoo yaalla dhulka waxaan ula cararnay isbitaalka ashifa markaan geynay waxaana soo gaaray war ah in ciidamada yahuudda ay doonayaan inay xoog ku soo galaan isbitaalka sidaas ayaan uga soo saarnay oo aan ku imaanay iskuulkan ilaa saddex madarso ayaan ku soo barakacay oo aan maalinba mid ka guurayay xasbuna allah wa nicma alwakiil
وخدنا حالنا ورحنا وين على مستشفى على الشفا وفي الشفا هناك هذا اللي هم بيقولوا بدهم يجوا اليهود يقتحموا الشفا طلعنا من الشفا ومن الشفا رحت على مدرسة تاني وهيني اجيت على المدرسة هذه وهيني صار معي زحت في مدارس كثير ولا ثلاث مدارس وفي الاخر رحت على الاتصالات وبعد الاتصالات على المس على المس على الشفا وبعد الشفا انتقلت على مدرسة الي يومين وهيني هالحين جيت على هذه المدرسة هذه حسبنا الله ونعم الوكيل
marka laga yimaado duqimaha iyo weerarada ay ciidamada maamulka yahuudda ay ka geysanayaan magaalada ghaza iyo deegaanada dhacdaadta galbeed waxaa geesta kale maalmihii lasoo dhaafay jiidda ka dhacayay iska hor imaado culusuuqa sare lagu gaarsiiyey ciidamada sahaynada haddii aynu ka hormarna weerarada ay geysteen xalay iyo maanta kooxaha muqaamada waxay weerar dhabagalla u dhigeen ciidamo ka tirsan yahuudda oo ku socdaalayay bartamaha magaalada kanyonis waxayna halkaasi ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamadii ku dhacay kaminka kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen sidoo kale saddex gaari oo kuwa gaashamanayay muqaawamadu la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyagoo dhanka kale gaari cagafaa ku burburiyey xaafadda sabar ee magaalada ghaza koonfurta magaalada ghaza waxay ku beegsadeen muqaawamada guri ay ku sugnaayeen ciidamada sahaynada yahuudda waxayna halkaasi ku noqdeen kuwa dhaawacma iyo kuwa halkaasi ku qoorbaxa ugu dambeyntii afhayeenka kooxaha muqaawamada ayaa war qoraala uu ku soo daabacay barta uu telegramka ku leeyahay kaga hadlay tirada askarta yahuudda looga dilay iyo gaadiidka looga gubay howlgallo ka dhacay jiida ghaza maalmihii tegay waxa uu sheegay in afartan saddex ka mid ah gaadiidka gaashaamane ciidamada yahuudda kuwaasoo iskugu jira taangiyaal cagafiyo iyo kuwa ciidanka qaaday ay ku burburiyeen howlgallo ay maalmihii lasoo dhaafay ka fuliyeen jiida ghaza xilli weli ay halkaasi ka soconayaan iska horimaadida culus ee u dhexeeya muqaawamada iyo ciidamada gumaystaha waxa uu intaa ku daray shan iyo toban askari oo yahuudda ay ku dileen tobanaan kalena ay dhaawacyo kala duwan ay ku gaarsiiyeen howlgallada dhacay toddobiyo toban howlgalloo loo adeegsaday gantaallo qaraxyii iyo hubka darandooriga u dhacay muqaawamadu ku beegsadeen ciidamada yahuudda waxaana lagu dilay tiro ka mid ah ciidankii la beegsaday ayuu yidhi abu cubayda afayeenka kooxaha muqaawamada sidoo kale waxa uu sheegay in kooxaha muqaawamada ay gacanta ku dhigeen afar diyaaradood oo nooca darooniska ah waxayna fariisimo iyo saldhigyo ku burburiyeen hoowiye waxayna dhanka kale gantaalle ku garaaceen magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigatay yahuudda ayuu ku soo qoray abu cubaydah barta uu ku leeyahay telegramka
في جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali in ka badan konton ruux ayaa ku dhintay dab ka kacay dalka jaila tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dab aad u xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay keen ku taala bartamaha dalka dhaca laatiin amerika ee jaila kaasoo geystay waxyeelo kala duwan ugu yaraan koob iyo konton ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan ka kacay keenta mas-uuliyiin u hadlay xukuumadda dalkaas ayaana shaaca ka qaaday in tirada dhimashada ay suuragal tahay inay sii karoorto saacadaha soo aadan qolyaha dabdemiska ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay u damin lahaayeen dabkan xoogan ee ka kacay keymaha dalka jaila kaas oo laga cabsi qabo inuu ku faafo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaas qaybo badan oo ka mid ah hawada gobolka falbalaasi oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa lasoo sheegayaa in qeyqiga uura madow ay isku shareertay hawada gobolka baqdin xoogan ayaa ka jirta mandiqada oo la xiriirta dabkan wararku waxay intaas ku darayaan in magaalada loo tamshil tegi jiray ee lagu magacaabo fina dalmar kuna taala gudaha dalka jaila ay ka mid tahay goobaha sida aadka u saameeyeen dabka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaasi waxay sheegeen in qolyaha gurmadka deg dega ah ay ku adag tahay inay tagaan goobaha ugu daran ee uu dabka saameeyey taasoo ay suuragal tahay in meelaha qaar ay ku go-doonsan yihiin dad badan saacado kadib waxaa mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaasi laga helay meydmeydadka shan ruux taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa lix iyo konton ruux waxaana xilli weliba suuragal ah inuu khasaaro intaas ka bato wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda jaila ayaa saxaafadda u sheegay in xaaladda gobolka felabraiso ay tahay tan ugu nugul musiibatii ugu xumay tan iyo sanadkii laba kun iyo tobankii ayuu sheegay inuu dalkiisa wajahayo kolkaasoo in ka badan shan boqol ruux ay ku dhinteen dhulgariir ku dhuftay dalkaas dhanka kale cudurka mileeriyada ayaa in ka badan saddex boqol iyo labaatan kun ku soo ritay etoobiya iyo dad u dhintay cudurka etoobiya oo ah daldhaca qaaradda afrika waxaa laga soo warinayaa inuu farar kulul ku hayo cudurka duumada oo ka mid ah xanuunada halista ah ee sababa dhimashada waxaana bishiina dhaaftay ee janawari oo keliya uu xanuunka soo ritay boqolaal qof oo etoobiyaan ah tirokoob cusub oo la sameeyey ayaa muujinaya in tirada xaaladda dadka cudurka la dhiban ay gaartay saddex boqol sideed iyo labaatan kun sideed boqol koob iyo siddeetan xubnood oo cusub tan iyo bilowgii sanadkan aynu ku guda jirno ee laba kun afar iyo labaatanka wakaaladaha wararka u faafiya dowladda etoobiya oo soo xiganaya hay-adda waxay ugu yeeraan caafimaadka adduunka oo magaceeda loo soo gaabiyo w h o waxay sheegtay intii u dhexaysay kowda bishaynu soo dhaafnay ee janawari sannada laba kun afar iyo labaatanka ilaa iyo siddeed iyo labaatankeeda ay xanuunka gudaha dalkaasi ugu dhinteen afar iyo siddeetan xubnood kuwaas oo la diiwaan geliyey inay dhammaantood qabeen cudurka dadka etoobiyaanka ah waxay soo sheegayaan in cudurka duumada uu aada ugu faafay dalka etoobiya si aad ah ugu sii xoogan yahay dhulka ka hooseeya laba kun oo mitir halkaas oo ay ku nool yihiin saddex meelood meel masaaxadeed waxaana lagu qiyaasayaa dadka halkaasi ku nool inay gaarayaan labiyo konton milyan oo qof waxaana lagu qiimeynayaa dadka halkaasi ku nool inay gaarayaan labiyo konton milyan oo qof oo etoobiyaan ah waxaana sidoo kale waqooyiga ka taagan xaalad aad u daran oo gaajo iyo macluul ah halkaasoo laga soo diiwaan geliyey dhimashada boqolaal qof oo etoobiyaan ah halka ay halis ku jiraan malaayiin kale waxaa intaasi usii dheer in dalka gudihiisa ay ka socdaan colaado u dhexeeya ciidamada militariga iyo qaar ka mid ah qowmiyadaha ugu tunka weyn ee dega dalkaasi geeska kale madaxweynihii madaxweynihii dowladda namibiya ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaada dalkaas wararka ka imaanaya dalka namibiya ayaa ku waramaya inuu geeriyooday madaxweynihii dalkaas kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay la daalaadhaca ee xanuun soo ritay madaxtooyada dowladda namibiya ayaa maalintii shalay oo axad ahayd shaaca ka qaaday in xaaji jinjob oo ah madaxweynihii dalkaas uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada windog ee gudaha dalkaas ninkan oo muddo soo ahaa madaxweynihii namibiya ayaa ku geeriyooday da-da labiyo siddeetan sano sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaas madaxweynaha geeriyooday oo in muddaah la daaladhacay cudurka kansalka kaas oo ku jiray cisbitaal halkaas ku yaala oo lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaada waxaa si murugo leh idinku wargelinaynaa geerida xaaji jimbo oo ahaa madaxweynihii namiimbi oo ku geeriyooday cisbitaalka la dayfomba halkaas oo xaaladiisa lagula tacaalaya ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dalkaas oo war qoraala uu soo dhigay bartiisa akis ee horey loo oran jiray twitterka tan iyo sanadkii laba kun afar iyo tobankii ayuu ninkan madaxweyne ka ahaa dalka namiimbi waxaa geeridiisa kadib cisbitaalka soo buuxdhaafiyey eheladiisa ninkan ayaa ka hor intaanu u dhiman cudurka kansarka waxa uu la ildarnaa dhibaatooyin caafimaad oo daran sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ayaa lagu sameeyey qaliin dhanka maskaxda ah sanadkii lasoo dhaafay waxa uu qaliin dhanka xididka ah ku galay dalka ay jaarka yihiin ee koonfur afrika ugu dambayntii madaxweynihii hore ismaamulka amxaarada etoobiya ayaa isku dhiibay dal ku yaala qaaradda yurub xilli uu dagaalka sokeeye ee ka holceeya dalka etoobiya uu lugtala sii galayo marxalad xasaasi ah ayuu dalka iskaga cararay mid ka mid ah mas-uuliyiinta uga caansan dowladda etoobiya gedo antaragjon oo ahaa madaxweynihii hore ismaamulka amxara ahaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo la taliyaha amniga qaranka ayaa isku dhiibay waddanka biljamka ee qaaradda yurub warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in siyaasiga uu muddo ku dhowaad hal sano xabsi guri ku ahaa magaalada adisababa uu si lama filaan ah uga soo baxsaday waddankaas ayaa la rumaysan yahay inuu kaalin weyn ku lahaa duulaankii ay dowladda etoobiya ku qaaday ismaamulka tigreega ninkan ayaa gadaal ka riixayay siyaasadda lagu magiciye siiba hogaamiyaha kooxda t b l f wasiiro iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee etoobiya ayaa bilo ka hor dalka iskaga cararay kadib markii ay isku dhaceen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa warbixin uu daabacay wargeys ka soo baxa waddanka turkiga ayaa lagu sheegay in dharbaaxadii gaartay yuhuudda toddobadii oktoobar aanay weligood ka soo waaqsan doonin warbixin ku aadan maqaalka uu baahiyey wargeyskan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifitaax faarax iyadoo uu soo dhow yahay heshiiska ballaaran ee la filayo inay kala saxiixdaan xoogga muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda sahayuuniyadda lana soo gebagabeeyo duulaanka magaalada khaza ayaa si aad a loo hadalhayaa guusha weyn ay soo hoyeen muslimiinta filistiin warbixino laga qoray howlgalka duufaanta al aksa toddobadii oktoobar ayaa muujinaya in yuhuudda ay la kulantay duulaankii ugu xanuunka badnaa abid tan iyo markii xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin howlgalkii toddobadii oktoobar waxaa xarfo dahaba lagula qori doonaa buugaagta taariikhda waa ciwaanka maqaal lagu daawacay saxiifadda yani shafaq ee kasoo baxda dalka turkiga saadaq cabdallah oo ah qoraha maqaalka ayaa si kooban isdultaag ugu sameeyey makaasibta waaweyn ee xaqiijisay camaliyadda duufaanta al aksa iyo wejiga cusub ee uu yeelan doono bariga dhexe mustaqbalka dhow xooga muqaawamada ayaa bishii oktoobar ee lasoo dhaafay weerar naadir ah ku qaaday kiyaanka sahayuuniga ee afartameeyadii qarnigii hore lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta gaar ahaan falastiin wuxuu ahaa weerar taariikhi ah oo muqaawamada ugu dhignaa guul weyn yuhuudduna ugu suntanaa guuldaro taariikhi ah marka dhan walba laga eego yuhuudda ayaa awoodi waayey inay sameeyaan wax u qalma caradii ay dagaalyahanada muqaawamada kala duldhaceen saldhigyadooda ayna ku laayeen askar iyo saraakiil waxayna muqaawamada howlgalkaasi kusoo qabsadeen boqolaal maxaabiis ah jawaab celinta ay sameeyeen yuhuudda waxay noqotay in ay ku duulaan magaalada khaza ayna laayaan dad rayid ah waxaa kale oo ay burburiyeen kaabayaasha muhiimka ahaa ee magaalada maamulka yuhuudda ilaa hadda ma xaqiijin hadaf caskari oo la taaban karo waaqica dhabta ee ka jira falastiin ayaa ah in maalinba maalinka ka dambeysa uu sii labalaamayo fashilka ay hasiimadu ku laran tahay ee u soo galay maamulka sahayinyadda maqaal qoraha ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyey bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay hoos u dhacday heybaddii ciidamada yuhuudda jeyshka yuhuudda oo lagu sheego inuu yahay midka ugu awoodda badan mandiqadda loo yaqaan bariga dhexe ayaa la kulmay fajac weyn markii toddobadii bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ay dagaalyahanada muqaawamadu weerar lama filaana ay ku ekeeyeen saldhigyo waaweyn iyo xarumo yuhuuddu ku lahaayeen hareeraha khaza wararku waxay sheegayaan in dagaalka ka socda magaalada khaza ciidanka sahayanada looga gubay in ka badan kun gaari oo nuuca milatariga ah halka dhimashada soo gaartay afraadda ciidamada ay kumanaan ka badan tahay sidoo kale in ka badan shan kun oo askari ayaa ku naafoobay dagaalka khaza maamulka yuhuudda oo aan weli soo furan maxaabiistii laga qabsaday islamarkaana aan burburin kooxda muqaawamada xataa aan wiiqin awood ahaan ayaa tani uga dhigan tahay guuldaro weyn oo dhabarka loo saariyey waxaana la saadaalinayaa in dagaalka khaza uu soo idlaan doono afartan maalmood gudahood arrinta ku saabsan heshiiska maxaabiis iswidaarsiga ayaa khilaafaad daaqili ah ka dhex abuuray mas-uuliyiinta xukuumadda yuhuudda waxaana intaasi sii dheer netanyahu iyo madaxda maraykanka oo isku mari weysan sida loo maaraynayo dagaalka sii dabadheeraanayo ee khaza kaasi oo dhiigbax dhaqaale iyo mid milatari ku ah washington jo biden iyo netanyahu ayaa toddobaadkii hore warbaahinta ka jeediyey hadallo iskhilaafsan oo ku saabsan hanaanka lagu soo afjari karo colaadda dhiigga badan ku daadanayo ee ka aloosan marinka khaza muqaawamada falastiin ayaa dagaalkan ku kasbaday taageero shacbi ah iyo in cadowgooda ay tusiyaan inay yihiin awood aan la loodin karin shucuubta caalamka islaamka ayaa iyana muujiyey shucuurkooda islaamiga ah iyagoona diyaar ku ah inay ku biiraan dagaalka lagu difaacayo muslimiinta khaza deegaanada daanta galbeed waxaa ka dhacay wax aysan filanayn yuhuudda kadib markii ay shacabku kacdoomeen ayna qayb ka noqdeen howlgalka duufaanta al aksa ee khaza kasoo bilowday tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dad ka badan afar boqol oo qof ay ku shahiideen iska hor imaadyadii ka dhacay deegaanada daanta galbeed waxaa la xusuustaa weeraradii nafurnimada ay geysanayeen dhallinyarada daanta galbeed weeraradaas oo qoobgariir ku riday taliska sahaynada arxanka daran ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله